al-kataaib al-ikhbaariyaha ayaa baahisay muuqaal ay ka soo muuqanayaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo lagu soo qabtay dagaalkii cuslaa ee dhowaan ka dhacay magaalada masaajid caligaduud ee gobolka shabeellaha dhexe muuqaalkan oo ah qaybta labaad fariimo ay dirayaan maxaabiista dagaalkaas lagu soo qabtay ayaa waxaa ka soo muuqanaya maxbuus ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo lagu magacaabo cabdinuur cabdulaahi cumar kaas oo ka warmay xilligii uu ku biiray ciidamada dowladda federaalka magacayga saddexan waa cabdinuur cabdulaahi cumar oo ku dhashay degmada kaaraan waxaan ahay asgeri yacni oo dowladda aniti yacni oo rabay inuu dowladda ku biiro waxaana ka tirsanaa qaar ahaan ciidamada bermedka taliyeygana wuxuu ahaa daahir tuuryare waxay ahayd bishii kooiyo tobnaad labada kun labaatan iyo afartii bishii kooiyo tobanaad labaatan afarteedii rag baa nagu tashkiiliyay meesha joogay anagoo dhalinyaro iska caadiyo xaafad iska joogta marna iska shaqaysata ahaa isla markiina furintaa niila soo diraasaan way aan lahay rag badan oo ciidanka meesha dhalinyarta meesha iskula jirnoo ka mid ahaa ayaa baxsaday oo cararay qaarkoodna la dhaawacay waxaa dhicisay in habeenkii yacni markii furinta hore laysu soo diro oo meesha lasoo wada galo in ay gawaaridooda iiga dib ay u naqsadaan isagoo hadalkiisa sii wata askarigan ka tirsan dowladda federaalka ee kasoo muuqday muuqaalka cusub ee alkataa'ib al ikhbaariya wuxuu fariin u diray ciidamada dowladda federaalka dhalinyarta meesha la keenay waxaa ku jira dhalinyar badan ee maha ku hamar habaabsan ee meesha joogay qaarkood la qabtaa qaarkood ordeena ma aqaano laakiin xaqiiqada dhabtaa waxay tahay waxaa ku jira nin qoriga khasnada aana ku xiri karin haddii ku xirtana aanna ku furi karin war dhallinyaroy noocaas baa la rabaa inaan kitaabka ilaaniga la horgeeyey qorigaaga haddaada khasna dugunta ku xirata aadan ka furi karin sida aniga camal maxaa meesha ka soo jiraysay maxaa meesha lagu keenay bal isweydiintaasaa mudane maxaa meesha lagu keenay waxaa lagu yidhi xabadda qofka ka hor imaada ku rid sargaala ah ku yidhi gaariyaa wataa shanta geedoo kaa shishaysa gadaashoodan fariisanaayo ku dheh adigana meeshaan ii jiifo saas ii yeel horta anagu ma sixraneen mase waxay rabaan naga gadeen taabaan kala garawaaya sida lagu daawaday muuqaalka dagaalkii masaajid caligaduud ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tiro maxaabiis ah oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ku qabatay dagaalkan waxaana intaa dheer in lagu dilay dagaal ka tobannaan askari halka lagu furtay saanado kala duwan welina waxaa magaalada gacanta ku haya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab